halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan o ad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah bisha mey waa sideedda sanadka laba kun laba iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxaay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c idaacaddu idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan jaamacada ku yaalla magaalada hargeysa oo u qabtay tartan hal abuur ganacsi dhallinyaro kala duwan oo ka kala socday qaybaha somalilan
waxaanu ka soconnay annaguna jaamacadda culumta caafimaadka adal medical university burama waxaana kaga qayb galnay mashruuc ah loo yaqaano tayo i care and optical shop mashruucaasi oo ah mashruuc markaasi dadka ka haqabtiri doona baahiya caafimaadka xagga indhaha
goordhow ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamkoon idin akhriyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa axaddan maanta ah la kulmaya kooxda toddobada ah ee hogaamiyaasha dhaqaalaha ugu weyn adduunka hogaamiyaasha dalalka britain canada france italy german waa jaban iyo germany iyo maraykanka ah ayaa waxa ay la kulmayaan hogaamiyaha ukrain si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan ukrain oo la dagaalamaysa duulaanka ruushka ee bilowday bishii februari g ama g ayaa balaayin dollar waxa ay ugu yaboohday gargaarka military oo la siinayo dalka ukrain kulanka axadda ayaa ah maalin ka hor dabaaldega military ee guusha sanadlaha ah ee dalka ruushka taas oo lagu xusayo sanad guuradii toddoba iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegatay guushii midowgii sofiyeeti uu ka gaaray naasigii jarmalka fasaxa ayaa guud ahaan ruushka looga dabaaldegaa dholatus ciidan saraakiisha ukrain ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay filayaan inay sii kordhaan duqaymaha lagu hayo john lee ayaa loo doortay hogaamiyaha xiga ee hong kong kadib markii uu ku guulaystay in ka badan sagaashan iyo sagaal boqolkiiba codadkii ay dhiibteen guddiga doorashada inta badan taageersan xukuumadda beijing lee ayaa waxa uu helay kun afar boqol lix iyo toban cod doorashadii madaxa fulinta subaxnimadii axaddan taasoo aad uga badan toddoba boqol koob iyo kontonka cod ee u baahnaa si uu ugu guulaysto isagoo ah murashaxa keliya ee doorashada ayaa lee waxaa la filayey inuu ku guulaysto gaar ahaan maadaama uu haystay taageerada beijing oo bishii hore uu helay toddoba boqol siddeetan iyo lix magacaabis ee xubnaha guddiga doorashada oo taageeraya murashaxnimadiisa lii waxa uu bedeli doonaa hogaamiyaha hadda talada haya ee kari lam kowda bisha juulaay doorashadu waxa ay dhalisay walaac ah in beijing ay sii adkayso qabsashada hong kong duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo ad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey ku soo diyaariyey magaalada boorame wariyaha v o e da ah haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa tartan ganacsi oo ay ka qayb galeen koob iyo toban jaamacadood oo ku yaala somalilan tartankaasi waxaa kaalinta labaad ku guulaystay dhallinyaro ka socotay jaamacadda adal kulliyadda indhaha kuwaasi oo soo bandhigay hal abuurkooda ganacsi ee ay kaga qayb galeen tartankaasi waxaa maalgelinayey bangiga bremiyer bank waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya dhallinyartaasi ka socotay adal ee ku guulaysatay kaalinta labaad tartankaasi loo qabtay koob iyo tobanka jaamacadood dhallinyartaasi oo kale ah doctor cabdilaahi axmed saleebaan iyo doctor mawliid cismaan xasan iyo madaxa kuliyadda indhaha ee jaamacadda adal ee magaalada mboorama doctor cabdi cilmi obsiye ugu horeyn dhallinyarada tartanka ka qayb gashay kuna guulaysatay kaalinta labaad ee tartankaasi loo qabtay hal abuurka ganacsi koob iyo toban jaamacadood oo ka mida jaamacadaha somalilan ayaan ugu horreyn weydiiyey tartankaasi nooc oo ahaa ku soo dhowow cabdilaahi axmed salebaan bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad mahadsan tahay tartanka aan ka qayb galnay noociisa waxau ahaa tartanka nooca hal abuurka ganacsiga uu maalgeliyey bangiga caanka birmir bank waxaanu ka soconay anaguna jaamacadda culumta caafimaadka adal medical university burama waxaana kaga qayb galnay mashruuc ah loo yaqaano tayo i care and optical shop mashruucaasi oo ah mashruuc markaasi dadka ka haqabtiri doona baahiya caafimaadka xagga indhaha isla markaana dadka ka dabooli doona magaranaysaa baahiya ay ka qabeen xagga caafimaadka indhaha bulshadeenna marka la eego waxa markaasi aan aragnay inuu aad iyo aad u hooseeyo markaasi baahiyaha xagga aragtida loo qabo isla markaana laga yaabo dadka qaarkood inay u indhabeelaan sifaadka ugu magaranaysa ugu fudud iyagoo laga daweyn karayey lagana markaa wax qaban karayey marka anagoo taa ka duulayna ayaanu tartanka taa kaga qayb galnay alxamdulilah tartankaasi si khayrla ayuu kusoo dhammaaday tartankaa waxaa nagu wehelinay oo nagala qayb galay markaasi jaamacadaha ku yaala geyga somalilan dhammaantood jaamacadahaasi alxamdulilah waanu kasoo dhex baxnay waxaanan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay guulaystayaashii dhammaan ka soo baxay wareegyadii kala duwanaa ee uu markaasi tartanku soo maray bilow ilaa dhammaad heerkii kuwii wareegyadii ugu horreeyey gurubyada lagaga soo baxay wareegii labaad ee finalka lagu qaaday iyo kii saddexaad oo abaalmarinta lagu qaatayba aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan ilaahay ka rajaynaya subxana watacaala inaan sida ugu wanaagsan markaasi u hirgelin doono mashruucaasi annagu aan bilownay waxaa sidoo kale aan u mahadnaqayaa jaamacaddeeda culumta caafimaadka oo dadaalka iyo magaranaysa barofseerada iyo macallimiintiina soo bartay ay ka mid ahaayeen oo heerkaana soo gaadhsiiyey sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa banka premier bank oo isaguna maalgeliyey oo sidoo kale hal abuurka barnaamijkana iska lahaa barofseer mubaarik ar oo ah guddoomiye jaamacadda beder
doctor mawliid cismaan xasan oo isna ka mid ah dhallinyaradan ka socotay jaamacadda adal ee ku guulaystay kaalinta labaad tartanka hal abuurka ganacsi ee uu maalgeliyey bangiga premier bank doctor mawliid tartanka aad ka qayb gasheen ee koob iyo tobanka jaamacadood aad ahaydeen hal abuurada ganacsi ee lagu soo bandhigay siduu hal abuurkiinan uga soo dhex baxay baa silada bismillahi raxmaan raxiim kulley tartanada tartanada waxaa jiray shuruudo ay ka mid ahaayeen inuu maalgashigu cusub yahay ama in farsamooyin cusub lagu soo darayo shuruudahay ka mid ahayd markaa horta dhallinyarada aan ka midka ahayn ee kusoo soo bandhigtay tartankaasi kasoo qayb gashay dhammaantood mashaariic fiican bahan laakiin waxaan oran karaa uun debartmankaasi ama mashruucaasi aan wadanay wuxuu ahaa mashruucii markaa ugu habboonaa ama ugu muhiimsanaa maadaama aanu ku tartamaynay indhaha oo aada muhiim u ah dhakhaatiirta joogtaa somalilanna ay dee iminka dhakhaatiirtayada dhallinyartii ay fursad badan haystaan maadaama dhakhaatiirta waaweyni ay inta badan ayna buuxin karaynin baahiyaadka jira marka waxaanu tusnay gudida kala xulayay oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayno in ay tahay maanta mudnaanta koobaad in la siiyo mashruucaasi aan wadano hal abuurkiina ganacsi ee la xidhiidha dhinaca indhaha amase baahidaasi say dadka u taabanaysaa marka ugu horeysa jaamacadda aan ka soo baxnay adan medical university waa jaamacadda keliya ee geyga soomaaliyeed iyo somalilanba bixisa dhibaanmanka indhaha imika sidaa daraaddeed waxay nagu tireer garaysay inaanu intii aananu qalinjabin baanu kaambiina ka qayb galno kaambiinadaas waxayna tuseen baahida badan ee jirta dadka qaar waxay u dhabeelayaan saxar yaroo isha ka galay markaasi aada iyo aad baan ugu hanweynahay waananu buuxinana anagoo guriguri u geli doono ogna baahidu jirta insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna waxaan gaadhsiin doonaa qeybta indhaha inay ka mid noqoto qeybaha dalkeena loo yimaado insha allah
doctor cabdilaahi mashruucan qaabka mashruuciinu ahaa markaad dadkayna dhegaysanaya u sharaxdo iyo baahida loo qabo bulshada u qabto iyo ganacsigiinaasi wuxuu dabooli doono markaad faahfaahin ka siiso muxuu noqonaya wuxuu noqon doonaa horta marka ugu horeyso hal abuurkagan ganacsi ama barnaamijkani horta marka ugu horeysa barnaamijkan takhahuskiisa leenahay oo markaasi aan ku takhahusnay aqoontiisana aan leenahay waxaan u dabooli doonaa ma garanaysaa baahida halka ugu horeysa iyo waxyaabahan dalbanay waxa ugu horeeya ko waxaa lagu shaqeeya caafimaadku waa qalab qalabkaasi maalgelinta aanu ka dalbanay waa isaga inaan ku helno qalabka si aan ugu adeegno markaasi bulshada somalilan si aan ugu adeegno qalabkaasi hadda intaanu meesha ka helnay waa falilahi alxamdu yani waan ku fulin doonaa oo reeri waxaan kaloon sii haysanay oo ma garanaysaa aan kasii howlgalnay oonu meel kale ka helnay qalabka qayb ka mida oanu sii haysanay dabadeetana intan dambe aanu halkan ma garanaysaa hal abuurka maalgelinta ganacsiga aanu ka helnayna waanu ku biirin doonaa dabadeet alxamdulilah waa waxaan taaganahay heer fiican oo aanu ku bilaabi karno islamarkaana intii kartideeda aan ku dabooli karno baahida hadda bulshadeena ka dhex taagan kulley ma wada dabooli karno qalabka ma garanaysaa caafimaad indhahana ma wada kofargarayn karno mar qurahaata laakiin intii baahida ma garanaysaa starting pointigu halkii loo baahnaa in laga bilaabo waan taaganahay maanta insha allah waanu ku bilaabi doonaa doctor cabdilaahi kaalinta labaad ayaad gasheen maxaa laydin siiyey jaayisada amase abaalmarina barnaamijka horta marka ugu horeysa waxaa lagu maalgelinaya gebigiisaba oo bankiga brimer bank ugu talagalay lacag dhan oo qadarkeedu yahay koob iyo labaatan kuna doolar koob iyo labaatan kuna doolar waxaa loo qeybiyey saddex mashruuc oo lasoo qaatay oo ma garanaysa abaalmarinta loo qeybiyey qoladii ugu horreysay waxay qaateen lacag qadarkeegu dhan yahay sagaal kunoo dollar annagoo kaalinta labaad galnay waxaan qaadanay toddoba kunoo dollar qolada kaalinta saddexaad gashayna waxay qaateen lacag dhan qadarkeegu shan kunoo dollar sidaasaa lagu qeybiyey markaa saddexdii mashruuc ee lasoo qaatay waana annaga waxay noo tahay yani dhinac marka laga eego way yar tahay laakiin annaga ahaan marka naloo eego alxamdulilah kolley startin fiican way noo tahay intii naga dhannayd aan markaasi ku buuxin karno hadduu lahadha waxaa kaloo isaguna barnaamijka ay nagala qaybgelayay doctor cabdi cilmi obsiye oo ah madaxa kuliyadda indhaha ee culumta caafimaadka ee jaamacaddan adal oo dhallinyaradan kusoo guulaysatay kaalinta labaad ay ahaayeen dhallinyaradii wax soo baray ee ka soo baxay kuliyadda caafimaadka kuliyadda culumta caafimaadka ee jaamacaddan adal gaar ahaan qaybta indhaha doctor cabdi cilmi obsiye siaad u aragtaa dhallinyaradaasi ka mid ah dhallinyaradii waxbaratay ee ka qalinjebisay jaamacaddan adal inay ku guulaystaan hal abuur ganacsi tartankiisa ayna galaan kaalinta labaad iyo mashruuca ganacsi ay kaga qayb galeenba aad baan ugu faraxsanahay dhallinyarta ka socota adal medical university ee borama inay hay-aday soo helaan abaalgudkii labaad inay soo qaataan oo ay kasoo dhex baxaan koob iyo toban jaamacadood oo ka wada yimiday geega somalilan oo dhan aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu hanweynahay waan soo dhaweynaya waan ku hambalyeynaya hambalyadaas un baan la daalmanaya inaan soo duceeyo waayo waxaa marihii jaamacadda waana aad baanan ugu faanaynaa aad baanan ugu maxaaday ugu faraxsanana inay qaybtoodii kasoo qayb maxaaday kasoo kasoo baxeen oo tartankii maxaaday ay soo heleen jaayisadiina ay soo qaateen aad baan ugu faraxsannahay maamul ahaanna aad baan u soo dhaweynana waanan waan ku faraxsanahay waan hambalyeynaynaa doctore cabdicilmi obsiye seed u dhiirigelisaan dhallinyarada la mida dhallinyaradan oo kale ee ka qalinjabisa jaamacadda inay ama hal abuuro cusub la yimaadaan oo aqoonta iyo waxyaabaha ay ka barteen jaamacaddana markaad tihiin madaxdii iyo maamulkii iyo macalimiintii jaamacadda adal university ee magaalada buurama ardayda jaamacadda waxa weeyaan tababar bay qaataan marka culunta theoryga la siiyo practical baan u baxnaa practical outreach baan u baxnaa dibadaan u baxnaa tuulooyinkan ka soo shaqeynaa marka tuulooyinka wixii xanuunaa ee jira maogtay yaa la soo tusaa ay soo daweeyaan habka maogta qofkii xanuunkii loo daweynaya ama sida maraadii loo cabirayay ama wixii u baahnaayoo dhan yaa maogta lasoo tusaa saas awgeed bayaan u dhiirigelinaa inay qaybahaasoo dhan maogta maxaaday ay soo bartaan si ay dhowto tartanka uga qayb galaan mawliid cismaan xasan waxaad ka mid tahay dhallinyarada kusoo guulaysatay hal abuurkan ganacsi wadanka markaad eegto waxaa ka shaqaysta dad ajaaniba weliba dhinaca caafimaadka ma is leedahay dhallinyarada waddanka gudihiisa wax ku baratay ee idinkoo kale way dabooli karaan baahiyaha bulshadooda ay u qabaan in laga daweeyo haddii ay helaan maalgelin la mida middan imikaad hesheen ead ku guulaysateen oo kale haa waan waxaan qabaa inaan anagu dhallinyarta ku baratay dalka gudihiisu ay ka tayo wanaagsan tahay inta badan dadka ajnabiga inoo imaada sababtoo ah iminka haddaad tusaalahaan dhakhtarka deegaankiisa looga baahan yahay maba u safraba dhul dibaddaa moogtahay marka mar kasta dhakhtarka brofeshanka dalkiisa u baahan waxaan aaminsanahay inay noo imanin dhakhaatiir ajnabi oo brofeshonah saas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa in maalgashagayaasha iyo jumhuuriyadda dadka reer somalilanba inay dhiirigeliyaan dhakhaatiirta ama ardayda soo baxda sidoo kale wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan oo intaan ogahay wada maaragtay mashruuca in la hubiyo dhakhaatiirta dalka soo gasha wixii xirfada ee dhakhaatiirta dalka wax ku bartay ama dadka nativekay leeyihiinna aanay inta badan ay socoto in laga joojiyo dadka ajnabiga waan dhiirigelinaya waxaan rajaynaya in wasaaradda caafimaadku kaalinteeda buuxiso sidoo kale waxaan aada iyo aad ugu rajaynayaa in baanka horumarinta dhalinyarta jamhuuriyadda somalilan uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudan muuse bixi cabdi uu bilaabay islamarkaas inuu lacagtii ugu horreysa ku shubay in dhalinyarta laga maalgeliyo oo la gacan qabto insha allah doctor cabdilaahi su-aasha aan weydiiyey doctor mawlid haddaan si kale ku weydiiyo dhallinyarada inta badan wax bartay ama caafimaadka ha bartaan ama waxyaabo kaleba ha bartaan haddii ay helaan maalgelin mays leedahay waxa ay barteen waddankana way ku anfacayaan lafahoogana way ku anfacayaan dadkana waxbay u kordhinayaan bulshada soomaaliyeed su-aashaa jawaabteedu boqolkiiba boqol waa ahaa dhalinyarta markaas wadanka ka soo baxaya kuliyadaha kala duwanaa caafimaadka ugu horeyn haday noqdaan iyo haday noqdaan dhammaan kuliyadaha kale socialkaba haday noqdaan iyo kuliyadaha ganacsigaba haday noqdaan dhalinyarta markaa kasoo qalinjiminaysa haddii ay helaan faraqabsiga ugu horeeya islamarkaana loo maalgeliyo markaasi meelaha ay ugu baahan yihiin oo startimati fiican markaasi qof kasta loo ballan qaadi lahaa aad mustaqbalka dhallinyarta wax badan bay ka bedeli lahayd islamarkaana waxaa soo bixi lahaa dad hal abuurkoogii ma garanaysaa maskaxdooda iyo wixii ku jiri lahaa laga faa'iideyn lahaa islamarkaana dibadda usoo bixi lahaayeen talentigoogu laakiin waxyaaba hadda dhallinyarta talentigooga ma garanaysaa dib u dhigaya waxaa ka mid a inayna haysan markaasi gacanqabadkii saxdahaa inta badan maskaxda biniaadankana caafimaadka marka la joogo shayga ma garanaysaa taalentiga ku jira haddii markaasi wax ka turjumo uu waayo waxaa laga yaabaa inay dhex fadhiisato markaasi hedhowtoole xataa haddii uu wakhti duleed helo inuu dhaqaaqi waayo marka waxaan rajaynaya insha allah anagu startmontiga aan helnay inaan haddii ilaahayraa kulley waan wadaynaa startmontiga noogu horreyn helnay maaha waan wadaynaa joojin mayno ilaa ma garanaysaa aan gaadhsiino heerka ugu sarreeya kulley ma garanaysaa dhallinyarta kalena la midkaana inay helaan aad iyo aad baan u rajayn lahaa haddii ilaahayraa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta aynu ku soo qaadanay tartan ganacsi oo ka qayb galeen koob iyo toban jaamacadood oo ku yaalla somalilan tartankaasi oo ay maalgeliyeen bangiga premier bank ee ku yaalla somalilan oo kaalinta labaad ay ku guulaysteen dhallinyaro ka socotay jaamacadda aadal kuliyadda culunta caafimaadka qaybta indhaha waxaana barnaamijkeenna inoogu marti ahaa doctor cabdilaahi axmed saleebaan iyo doctor mawliid cismaan xasan oo ka mida dhallinyartaasi iyo madaxa kuliyadda culunta caafimaadka qaybta indhaha doctor cabdi cilmi obsiye waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna waxaan idiin cayaaraynaa heystii beledweyn iyo codka fanaanka xasan aadan samatar
wax buuxso badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado buladiyo yaana lagu waamalisto beeluhu fujo soo berisa magaski eregweynebate nebigo bujaawo beeraha waraabso ukubahad ku jiifo dirsa ubaaxu buuxso fadarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado buladiyo yaana lagu waabariso beelugu joogo Soberissa magad gelin güveyni bence Halka bari magaalada soo boqorad joogto iyo dahablamnoodo bilicdii haweenkiyo inoo dhammeeyo tima boqolkaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaankii bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertilaasho uu buseele maanbaro
aynima beeni sawtaliyo baaso baano warmooge aynima beeni صوبني بطوح لي قرتي بليلي بابو كفولي خلى بالك من كل صوبني بطوح لي قرتي بليلي بابو كفولي خلى بالك من كل
baladweyn codka xasan aadan samatar ayuu ahaa iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo